asalaamu calaykum dhammaan wataalamaya qiyaasta golaha halkani waa golaha shacabka soomaaliyeed golaha nineteen sixty waana had had iyo jeer ku wareysan oo aqoon-yahanada siyaasiyiinta indheergaradka soomaaliyeed meel walba ay joogaan caawa qolka waxaa marti inoogu ah cabdilaahi ceelmooge wasiirka hore ee wasaaradda warfaafinta booqdii isgaarsiinta cabdilaahi marar badan ayuu golaha nineteen sixty wareysi ka bixiyey waalimaad aada u garanaysaan weye cabdullaahi waa abwaal maxamuud weeye ninka wareysiga kaa qaadaya waan kusoo dhaweynaya marka hore
awaan aad baa u salaamtahay maxamed aliyo madasha nineteen sixty
ha insha allah arrimo badan ba waxaa kaa wareysan doonaa ha u badnaadaan dhinaca doorashooyinka iyo sida wax u socdaan laakiin marka hore maadabaad muqdisho kasoo noqotay bal waxaad nooga warantaa xaaladda dalka dalka guud ahaan adigoo weliba xooga saaraya xagga amniga
ha waa maqan tahay bismillahi raxmaan raxiim kolley amnigu waa sii xumaanaya marka xaqada la yidhaahdo meel doorasho ka jirta inkasta oo uusan ahayn hadda wax muxuu ahaye ka cusub dadka wax la filaya uu iska yahay amnigiina markii lagu soo badanayo magaalada waxyaala waxaa jiray aan anagu tiim ahaan ama dadkii musharaxiinta ahaa aanu ka dayrinay aanu codsanay in wax laga qabto khaasatan meesha amniga lagu samayn doono maxaa doorashada maadaama dadkii soo kordhayo wax loogu talagalay haba yaraatee waad og tahay oo horumarah oo doorashadan ay kaga duwan tahay tii laba kun labaiyo toban ma jirto dadku waxay filayaan doorashada doorashada ka dambaysa in ay noqoto wax horumar u ka muuqdo oo ama ha noqoto musharaxiinta meesha ay degahayaan ama ha noqoto meesha lagu qabanayo goobta oo ah muxuu ahaye electionka ama ha noqoto qaabka nabadgelyada marka wax isbedel ahoo lagu talagalay dawladdaana ku talagashay ma jiro amnigii baa kuusoo haray amniga waa la wadaa in nabadjiidka uu ku talagalay inuu khasaaraha ugu badan iyo disruptionka ugu badan uu ka geysto doorashada marka waxaa jira ad ogtahay in dawladasha ayaa la weydiistay in amniga oo muxuu ahaa waxaad ogtahay in amisam laftigeedu ay isku noqoto tir innagaa sugayna iyo ciidankeena su-aal taagan bay ahayd laakiin waxaad moodaa in uun isku wada bolisiya ay noqon doonto oo waxba laga bedelinin sidaan hadda aan qiyaasayno wax horumarana afartaas sano aan laga samaynin nabadiidkuna dee hawshka caadiga ahayd unbu laba jibaaray waad ogtahay qaraxa hadda si ay u socdaan marka waxaan filayaa in arrinta aan laga jawaabin dawladdu kama jawaabin su-aashii taagneed amniga ahayd iyo khaasatan waxa ay ka qaban lahayd ama badbaadada ay ka qaban ka bixin lahayd sida khaaska caalamka u weydiiyey soomaaliduba doorashada amnigeeda oo dadka oo dhan wadahaad ka muujiyay guud ahaan
cabdullaahi waxa tahay masharax u taagan jegada madaxweynenimo doorashada aan muddaysnayn marba dib u dhacaysa dalkana iminka dawladii dawladdii way dhacday markaynu eegayno xagga maaragtay sida de adduunka dawladuhu u shaqeeyaan waktigeeda waa la dhacay yaa telefoonka guduudan de reer telefon maanta yaa la oran karaabaa fadhiya oo dalka madaxweyne ka ah
xaqiiqatan haddaad fiiriso si sharci daraa weli waxaa ku jooga maamulkii ay taladu ka dhamaatay sebtember tobankeedii waxaad ka warhaysaa in isbuucan dalacaada soo baxeen hadda aan joogno dalacaado ciidan ay joogto usoo baxayaan waxaad ka warhaysaa muddo hadda laga jooga laba isbuuc muxuu ahay in lasoo saaray sideed iyo toban lagu daro aqalka sare ah oo la yidhi muxuu ahaye muxuu ahay madashii madaxweynihii uu leeyahay gobol maamulada soo dhamaystamin saddex soo qartiniba laba nin ku jecel yahay anaa muxuu ahaye dicreterin kusoo saaraya oo kolley allaab nagu noqoto on qoraalle kasoo saarnay aniga kulmid ah anuga aan kamid ahay iyo caalamkuba sababta xaafaleed dastuurka inuu jebinayay qodobkaas anu kaga hornimid marka waxaad moodaa maamulkii si sharci daraa inuu isagii u fadhiyo batankii u haysto resorsiga u maamulahayo bangiyadii wax ka hortaagan malaha iyo muxuu ahaye kaabayaashii dhaqaalaha sida dekadii garoomadii wixii kasoo galahaiy canshuurihii wax ka hortaagan male oo anagii lahayn lama arag in qof doorasho u taagan oo isfa musharax ah oo musharaxii kale u yeelinhaya shuruud ku xirhaya shuruudihii xataa u samaynhaya oo leh intaasoo lacagaa lagaa rabaa intaasoo waxaa lagaa rabaa xildhibaanaad la timaado marka waxaasoo dhan waxay kamid ahayd sharci darada codsigana aan moodsanay sideedii bishii september inu nidhi saa dambe wixii laga bilaabo sharci kuma fadhidide ku wareeji speakerka tiibaa taagan oon caalamkao dheg kala qusiinin isaguna uu ku talagalay in ay iska jiitamaan oo aad og tahay in markii afraad sideed iyo labaatankii december ay sheegtay ballantii lagu ballamay marka waxa weeye waa la rasjaabiyey soomaalihan waa tested as a government ummad inaan nahay aan u hogaansanin sharciga arrintaasi tijaabo cad bay nagu noqotay laakiin kursigaas waxaa si sharci daraa iyo awooddaasa u fadhiya madaxweyneha waktigiisu dhamaaday xafshan mahamed
waad mahadsan tahay cabdillahi maadaama tiri sharciga waa la jebiyey madaxweynuna meesha dadka ku joogaa sharci daro guddiga doorashooyinka iyo saraakiisha ammaanka ee sida ay ku yimaadeen aan garanayno musharaxiin ahaan sidee baad ugu kalsoonan kartaan in meeshaas system doorasho ka dhici karo ama amnigiina iyo joogitaankiina magaalada muqdisho sidee baad ugu kalsoonan kartaan
isbuuc ka hor war-saxaafadeed waxaan ka soo saarnay muxuu ahaaye hotelkan camalow waan maqlayaa in aad aragteen ah inaanan haba yaraatee ku kalsoonayn iskoola bulisiya oo ahayd meeshii afar sano ka hor lagu qabtay in aan lagu qabto sababtuna aan uga dhignay sabab idinka hoogaa lagu wadaa si cad in jenaraalkii xaamid ee loo xilsaaray amniga u xilsaaran doorashada oo ah taliyihii ciidanka booliska uu si cad u jebiyey qofdis qodob ah inuu dhexdhexaad ka noqdo doorashadii oo uu yidhi madaxweynihii bishii labaatankeedii december markii laga hadlayay sanad guuradii boliiska ku talagal ku xisaabtan boliiska kuraastiisa aqal golaha shacabka iyo aqalka saraba inay koolalkaaga yihiin ku xisaabtan maadaama si cad oo caalamkao dhan daawaday uu yidhi dhexdhexaad inuusan noqon karin goobtu noqon karin muxuu ahaaye laguna kalsoonaan karin loo baahan yahay meel dhexdhexaad dadka oo ah in la geeyo amnigeedana sugan yahay qoraalkaas waa gudbinay laguna kalsoonaan karo runtii meel walba way ku jirtaa marka waxaan qabnaa inuu ninkaasuna uu qeexay dadka uu taagan yahay taliyaha ciidanku oo uu cambaynkiisii kamid yahay waa ninkii amniga mas-uulka ahaa marka waxaad moodaa in si isdaba joog ah qodobadaasu ay maxamuuda u wada jabeen oo muxuu ahaay ritiga hore ritiga dambe saaqaadkiisu leeyahay iyaka iyo wixii kale oo markaas hoos imaanayay ay yihiin dad muxuu ahaay isku si aragti ka ah in muxuu ahaay lagu tunto sharciga
cabdullaahi markaad eegto waxyaalihii iska daba imanayay iyo dareenka shacabka soomaaliyeed madaxweyne waktigiisi waa dhammaaday labada kun iyo laba iyo tobanka xasan sheekh maxamuud markii la doortay wuxuu dariiq cadis la soo taagay annagu waxaan nahay one ten macnaa one ten waxaa la yidhahdaa afar sanaan joogaynaa dib dambena xukunka uguma soo noqonayno labada kun iyo lix iyo tobankii on the record xasan sheekh maxamuud wuxuu yidhi hawshii aanu qabanay inaanu sii wadnaan doonay oo dibna loo doorto waxaa soomaalidu aaminsan yihiin inuu xasan yahay the strong man la filayo inuu dib ugu soo noqdo xukunka inagoo og baarlamaanka dooran doona maxaa la yidhahdaa madaxweynaha dambe iyo speakerka baarlamaanka inagoo og sida ay kusoo baxeen lacagihii la kala qaatay laabishadii sidii yaniga maxaa la yidhahdaa arrintan maamul goboleedka khusaysa oo maamul goboleedada arrimaha ku wareegsan iyo sidii dee macnaha maxaa la yidhahdaa loo macnaha laysu raacsanaa marka la eego rajo intee leeg baad ka qabtaa in adiga oo kale aad xukunka dalka hogaanka dalka ee sare aad kusoo bahday
su-aal meesha ku jirta haddii sida ay wax u socdaan ama xisaabtan calculationka la sameeyey ay ku socoto oo mudanayaasha baarlamaanku ee labada gole aynan dadka iyo dalka wax u habaynin oo aynan eegin mustaqbalka meesha dalku u socdo in laga leexiyo hogaanka hadda jira oo lagu fukaro isbedel siyaasadeed inuu yimaado oo la eego dan iyo dhaqaalo la eego waxaan qabaa in sida aad sheegayso inaan wax ka waadinaya aysan jirin ninka hadda fadhiya inuu soo noqdo laakiin waxaan aaminsanahay iyadoo intii aada sheegtay maxamadow oo aanu la yaabno la fajacan ilaa lidig waxaana soo maray aysan ahayn boob intaa la eg muxuu ahaa oo dadkii runtii hadda kala fogeeyeyba dadkii lalahaa la isu soo dumo la isoo dhaweeyo kala fogeeyey shan farood iyo calaacal maxay ahayd wax kasta oo impunity oo alla la sameeyey haddana waxaan is leenahay armaa ay jiraan qayb badan oo kamid ah oo say kusoo baxeenba og hantida ay kusoo baxeen inay hanti umadeed ahayd oon laga higin og eehda ay kusoo baxeen inay ahayd qof maxaa danaysanaya oo raba inay cod siiyaan ama maamul ha noqdo barigantaali ah ama ha noqdo nin isagu ku howlo inuu soo baxo kudhiiso laakiin dadkaasu armay og yihiin oo moral leeyihiin oo ilmahooda iyo ka fakeraan sunta barahooda u socotay iyo muxuu ahaaye borderkooda banaan lix iyo labaatanka sano ee albaab aan degnayn iyo nabaddiidkan muxuuaha u diiday inay isdhex maraan ay salka ka dhigaan yaa amay u fakeraan oo ay eegaan maslaxadda yaa wax qaban karaa yaa muxuu ahay dan dawlad siyaasad dawlad shisheeye yaa aan wadin waad og tahay dalkeena maanta waxaa u badan in la wato siyaasiyiinta aynan qarsoodiba ahaynba ama ha noqoto carab ama cajam ha noqoto iyo dowladaha dariska ah marka inay inay ku jiraan number moraal leh oo tiraahdaa wax kasta oo ama si kasta oo aan kusoo baxay waxaan horumarin hayaa dalkan inuusan noqonin dal hadaan ka duula ee muxuu ahaay qofka ugu haboon oo isleeyahay aqliyan waxa weeye wuu wadi karaa ama qalbigu ka yahay soomaali ee diirka ka sokow ayaan u dhiibaynaa oo ugu naxayaa marka haddaanan taas ayna niyadda nagaga jirin meel lagu tartamo oo kale ma muuqato
waxaan hadda aan shalaytaan u marayn inahay waxay i muuqatay gabadhan da-deeda ku qiyaastay inay ka yar tahay da-da u go-an baarlamaanka in lagu galo gabadha yarta baarlamaanka ee dhex fadhidaa buugga dastuurka ayay si foorara u haysaa waxaan u arkay inay garan la-dahay waxan waxa uu yahay iyo dhinaca laga maro qolana waa qolada aad sheegtay oo waa dadka alaalka kusoo baxay marka ifasaalaha kasoo baxaya baarlamaanka rajo intee leeg ayaa odhan kartaa number intee leeg baad odhan kartaa haddiiba la yidhaha dad moral leh ama niyad wadaninimo ku jirto ayaa laga dhexeli karaa percentage intee leeg bay ka noqon karaan bay kula tahay baarlamaanka hadda fadhiya oo dhaarta loo bogsiyey
kolley waxyaalaha caalamka aynu uga baranay waxa weeye aqoonyahan kasta uu qofku yahay markii loo doorto golo sharci markii loo doorto ama senate ama adalka hoose waxa weeye in uu qofkii tababar galo oo loo keeno expert professors in loo keeno horta in uu dastuurka iyo capacityga iyo isagu wuxuu yahay iyo shaqada uu qabanayo xirfada job descriptionkiisa in seminar la siiyay ahayd waxyaalaha aan jirin soomaaliya in weli ka dhicinin muxuu ahaay qofkii inta laga yaababa high school inuusan dhigan ama dhigto laakiin lasoo wado oo uu hore kursiga ka fadhiisto isagoo xataa forty eight hours aan la siinin seminar aan la siinin meel kaloo caalamka ay ka jirto ma jirto sida wax u shaqeynayaan si wax u dooranayo xuquuqdiisa muxuu yahay horta isagu xaqa uu leeyahay see qof baa keenay hadduusan qofku ogeyn inuu muwaadin yahay oo wakiil ka yahay xildhibaankiiba afartan iyo shan kun iyo lix boqol oo qof buu soomaaliya ah soomaaliya shan iyo toban mil hadii la yidhahdo ayuu ka noqonayaa wakiil oo isugu jira kuwa madaha ku dhacaya iyo kuwa muxuu ahay desertiga lagu qabanayo iyo iyo sheekh iyo shariif iyo kuwa shabaabka iyo kuwa afartan iyo shan kun iyo lix boqol oo qof ayuu wakiil ka yahay hadduusan miisaankiisa ogeyn dadkaas oo dhan codkooda in isaga qiyaamaha lagula xisaabtamayo ama muxuu ahaaye dadkaas badbaadadooda uu codkiisa ku fadhiyo ama siminaar uusan haysan awoodda uu yahay isaga uusan fahamsanayn waxaas oo dhan waxay sababahayaan dadkaas nudiska ah ee cusub ee hadda aada sheegayso in ay pressure muxuu ahaaye kuwa ay tilmaamaan kale oo ka faa'iidaystaan oo meel kaladuda aado aada bay suurtagal u tahay miisaankiisa inuusan ogaanin laakiin percentage haddaan idhaahdo waxaa laga yaabaa in ay inay fifty fifty ay tahay oo aan la dhihi karin wax ka badan aan la dhihi karin aqalka saraa xoogaa ka miisaan badan aqalka hoose inkastoo maamulada qaarkood ay dad yar ay muxuu ahay ay ay ku jiraan dhalinyaro u badan tahay sida koonfur galbeed oo kale ay dhalinyaro u badan tahay aqalka shuyuukhda dad badan baa ku jira oo iyaguna miisaan leh inkastoo tir ahaan u yaryahay waxaana un isleenahay waxaan u ihi meeshaas haddii aad ka heshaan boqolkiiba konton ee hormariya fifty percent yidhaahda annaga waxaa naga go-an afar sano waan aragnay u dambeysay meeshaan ku noqonay iyo hadda hadduu xukunka hadda jira soo noqdo meesha uu geyn karo ee quuska ah quusiga ah intaasaan waxaan isleenahay armay jiraan fifty percentigaasu taasaana ahaan karta midda wax ka bedeli kara decisionka muxuu ahay outcomeka resultiga ka imaan karta laba kun toddoba iyo toban marka qiyaasteedu intaa wey waa kala badh wey
waxa waxa muuqataa waxaa jira guddi doorasho waxaa jira madal siyaasadeed waxaa jira xafiis ra-iisal wasaare waxaa jiri waxaa jira isaguna attorney general madaxuyaal ah waxa dalka ka soo baxaya waxa muuqata waa digrootooyin digreeto wax walba wax ku qoran digreeto sidee ku suurtan gashay in dawladdii keliya ay kasii taagan tahay macnaa uu ka shaqeynayo xafiiska madaxweynaha oo wixii kale ay wada fadhid noqdaan
waxaad og tahay badanaa dawladdu markii ay lumiso sharciyadeeda waxa dhaqdhaqaaqi kara waa wixii shilinka u dambeeya wax ku bixin kara waayo elihii dhaqaalaha ahaa inooma qorna hay-ad institution ah oo lagu wareejiyo oo saacadda laga bilaabo tidhaahda saxiixii annaga iskale waxaas inooma diyaarsana madaxweynihii baa shan bilood ka hor yiri cid kaloon anig ahayn oo bangigii iyo meelihii dhaqaalaha taaban karta ma jirto de kolley waxay kamid noqonaysaa taasi doorashada tartankeeda ayay kamid noqonaysaa oo isagu de kolley isleeyahay ka ilaaliya dhaqaalaha qolyihii kale marka qolyaha kale ilkihii way ka dhamaadeen ama ra-iisul wasaare ha noqdo ama xubnihii kale ee muxuu ahaay ha noqdeen hay-adihii kale isaga ayaa awoodii u dambeysay ku hadheen oo hadi cid lagula xisaabtamo annagu waxaan la soo jeediye dhehe inaan codsano in maadaama baarlamaan la dhisay shan xubnood shan wasiir wadaarasoodaasha shanaad iyo xubnaha afarta sidii ku taagnay formanka wax loo qeybiyo mar waxaan soo jeediyey shantaa wasiir in dowladooda laga shaqeeyo oo ay u riboor gareeyaan baarlamaanka oo laga joojiyo awooda kale adoo laiskama raacin laakiin waxaan rabay in muxuu ahay balbaarlamaanka hadii la dhisay waxa weeye ay ka baxaan mas-uuliyiintan hadda tooska u isticmaalaya resorsigii oo muxuu ahay dad la shaqeeya ma ayna suuroobinin mana muuqata inay suuroobeyso oo si toosa ayay ugu dhex jirtaa dowladdii ugu dhex jirtaa bilad soomaaliya maamulkeedii tooska ahaa admada weli maxaan lahayn waxay helahayaan xoogaa independency ah ee baarlamaanka cusub uu leeyahay laakiin waxaad moodaa influencigaas weli ma dhamaanin dalkana hadi haddii aan hadda mustaqbalka haddii hoohoo laga bartaaye aynaan dhihinin vacuumkan oo kale hadduu dhaco see loo daboolaa yaa talada la wareegaya haddaan wax qoranba jirinin waxaana moogtahay way soo noqon doonaan maxamudo mustaqbalkaa laga yaabaa inay soo noqdaan waxa dowladnimadu waa in wax laga bartaa haddii kala dhaco hadda waa bishii shanaad baan ku jirnaa oo aan ku soconno awood aan la ogeyn meel ay jirto marka waxaan qabaa in baarlamaankanu uu isku koobo talada intuu madaxweyne cusub ka soo saarayo oo uu muxuu ahay speaker markii la doorto rajadanadu waxa weeye iyo guddi markiiba waxaa ku hegi doono doorasho ay wixii hore o dhan intay qubaan bal at least joojiyaan laakiin arrintaas weli ma muuqato dadkuna uu la yaaban yahay awoodda uu weli dowladdii dhexe ee shanta bilood ku dhawaadka ay awooddu ka ka expire garooday oo isticmaalayso marka waa waa phenomena cusub
cabdullaahi baarlamaanka hadda iman doona ama fadhiisan doona see la ogyahay waa baarlamaan maamul goboleed weeye baarlamaan ummadda soomaaliya inta laisugu yeedhay codkooda la weydiiyey kasoo baxay maaha waa baarlamaan ay soo xuleen hogaamiyeyaasha dowlad goboleedyada qaarkiis qaarkiina qol madow oo magaalada muqdisho ku yaala lagu magacaabo sida maxaa la yidhahdaa baarlamaanka gobolada waqooyi loogu yeedhay maadaama si dadban iyo si toosaba xidhiidho siyaasadeed uga dhexeeyaan maamul goboleedyada iyo xukuumadda muqdisho gaar ahaan intii madaxweyne xasan sheekh maxamuud joogay saad la socoto waxaa waxaa samaysmay afar maamul goboleed jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo hirshabelle dadka soomaalidu waxay aaminsan yihiin soo dedejinta maamul goboleedyada qaarkood in ay ku lug leedahay ayna maxaa la yidhahdaa ayay raas ku yeelan doonaan natiijada doorashada haddan qofka kusoo bixi doona hogaanka in lacagoo la isticmaalay hogaanka yimi oo markaa dowlad goboleedka hogaaminaya si dadban iyo kasoo saba madaxweyne ugu lug lahaa baarlamaanka xitaa lasoo xulinaya ay gaadhay xabad iyo handadaad ay gaadhay meeshaas oo kale ah baarlamaan noocaas oo kale ku yimid ma kuu muuqato ma kuu muuqataa intay dib isugu noqdaan in wax ka duwan natiijadii waxa kuu muuqda in natiijo ka duwan ay meesha kasoo baxdo
horta waa saad sheegtay oo runtii afartaa maamuul ee la dadejiyey khaladaad badan baa kasoo baxay dadkii inta badan choice ma aynan lahayn ay ku wada hadlaan oo maamul ku wada dhistaan intooda badan ma aynan lahayn factorka mid waa nabadiidka factorka kale qaar waxa weye iyaga isdhistaanka bilaabay oo initiativeka ay maamulkooda ku samaysanayaan bilaabay oo dowladda lafteeda dagaal ba la gashay qaar kale iyagoo raalehan baa la tutuubay waxyaalaha laakiin inagu cusub dowladda dhexe hadda ay ka dambeysay iyadoo kolley u aragtaysa maslaxadu waxa weeye in ay awoodii ciddii keliya sharci dejinta aynu lahayn oo joogto intay ka qaado ay madan waxay ugu yeertay maamullada madaxdoodii ku wareejiso waa awood xaddaafa ay ku wareejiso oo nin hadda uusan jirin nin maamul raalli ka ahaa mooye nin soo baxay ma jirto ninety nine point nine percent waxaa ka fikamay waa filterka aadka ciriiriga oo hayada oo kale oo caleenta ee maaragtay bunka celiya oo kalea ka fakan karay inta kale raadaar baa lagu eegayay qofkan raalli kahayn ma uusan soo baxayni waayo iyagaa samaystay guddigii loo yaqaanay siijka ee muxuu ahaaye maamulada samaysanayana doorashada ahaa ujeedadu marka waxay ahayd heshiis in iyaga lala galo qofkii soo saarayay dowladda dhexe bila soomaaliya la gasho muxuu ahaaye saana codkii ay ku helaan walogtahay arrintaasi in dowladda dhexe keliga hadda qof keliya maaha wasaarihii baa kamid ah waxaa kamid ah wixii ay noqdeen dowlada sheeyaa inay soo galaan influence gareeyaan laakiin arrinta aan filamanaha cusub waa in uu qofkii maamulka jooga adoo ahaa markii ugu horreysay ku leeyahay muxuu ahaaye awood ku leeyahay ama influence weli ku leeyahay xildhibaanadii qarankeena ummadda usoo baxay shacab galaa shacabka iyo arabkisalaba oo weli maalin walba aad maqlaysaa isla iyaga usocda loola shirayo ama uu horjoogihii maamulkaas weli soo wacayo ama u yeeranayo iimaada dhahayo ama uu kuleeyahay muxuu ahay tala ah hebel doonta hebel ha dooranina waana waxyaalaha dimuqraadiyada aada uga fog oo inagu celiyey ina ragaadiyey wax cusub weeyaan oo aynan u baran halbooya nidhig xalaal ma dhasho waxa weeye bilowga dowladda dhexe ee xasan sheekh maxamuud abdilcali baa mas-uul ka ah maamulada inay waxaasoo khalad ah ku sameeyaan dadka ku jira iyaga mas-uuliyadooda gacanta ugu jira ay ku sameeyaan isagu wuxuu filahayay waxaa gacanteena soo wada gelayaan laakiin backlash badan baa oga yimid oo waxa weye dowlada shishe ayaa soo galay oo isaga hadda siduu moodayay xataa ma aysan noqonin maamuladii oo waxay galeen muxuu ahay gacmo kala duwan marka guud ahaan anigu waxaan iyaga xataa shirada la galay xildhibaanada qaarkood labada aqalba aan ku eri hadda waxaad joogtaan caasimadii maamuladiina waad ka timaadeen miyaynan dab ahayn inaad hadda u muuqataan muxuu ahaye baarlamaan soomaaliyeed intaad baarlamaan u muuqan lahaydeen maamul runtii guddiyay ka dhex samaysteen oo muxuu ahay guddiyaa laga dhex samaystay weli maamulka u riboor garaynaya marka wuxuu noqon doonaa waan kugu raacsanahay doorasho lala yaabo taariikhda wax badan laga qoro oo dib loo eego qaabka ay ku dhacday ama hadda ma odoras karo laakiin doorasho dib loo eego oo la yidhaahday taasina mayna soo martay bay noqon doontaa oo aan la qiyaasi karinin cidda muxuu ahaaye controolka ku leh xildhibaanka
sida aada sheegtay garsoor madax banaan waa la tirtiray waxaa la yidhi independent security commission halka meesha ma yaallo arrintaas adigoo yacniga hoosta ka xariiqay inay ahayd sharciga caalamka ama doorashooyinka adduunka meel doorasha ka dhacdo oo aan independent security commission aan maxaa la yidhaha guddoon garsoor oo madax banaan aan lahayn inaan doorasho loogu yeedhi karin aada hoosta ka xariiqday musharixiintiina waxaad sii maraysaan laba labiyo labaatan hadda intaan garanayo maxaa idin maka ma kulanteen oo arrintaa musharixiin ahaan dadaal ma samaysan aad kaga hadlaysaan arrintaa maxaa idinka qorshaysan mase ka wada hadasheen
waa inta dhada badan oo madallo kala duwan ay ku marba abuurmaan waan ka shirnay oo weliba majority la dhihi karo ah laakiin waxaan weynay wax marjic ahaan weynay oo markaad wax dacwoto caalamka ood xoogaha soo jeediso waxaa fiican in cid ku leh qorax ku leh oo influence ku leh tiraahda waxaas iyo waxaa dib ha loo eego arbiter inuu waxaa fiican haddii ciyaar la ciyaaro oo hadda aynu football ciyaarno haddayn ciyaarta arbiter lahayn ninkii noogu xoog badan ba hadduu rabo iska qaadanaya kubadda gacanta waaanaya dhalin kara marka arbitera male marjic male waxaa alaal baad qoraysaa hadda afar iyo labaatankii ugu dambeysay oo caalamku ka qaybiyey oo ilaa caalamka hada uu yidhi aqoonsigiinaa ku xiran haddaan afar iyo labaatankaa kursi lagu tartamin dib loogu tartamin oo boobka ah muxuu ahaa waad og tahay oo sidii loo socday baa la wada dhaariyo dadkii ma aqaan shan in laga reebo xataa laga yaaba shan sina in lagu daro waxa weeye waxaan codsanay in la joojiyo afar iyo labaatanka maxkamad inta dhinac uga dhacayso oo aynan geli karin muxuu aha doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha toona waxa weeye waxa weeye wax haba yaraatee awood ah oo ama dheg jalaq u siiyey ama marjica ama arbitera ah oo la dhihi karo war arrintaa ii shoogaya dib ha looga hadlo ma muuqda maxamedow waa nasiib darooyinka waxay ka mid tahay taagan oo adduunka arbitration wax walba haddii la yidhahdo waxaana socon waa in waxaa loo celiyaa meeshii ma taallo marka waxaan qabnaa un experiencega noocana kolley wuxuu dhaxalsiin doonaa dabcan cawaaqib xumo iyo muxuu ahaaye dadkan oon raalli ka ahayn mx sida wax kusoo baxeen laakiin annaga waxaan isleenahay bal firiya oo ha ka daalina intii aada faraha uga qaadi lahayd ama meel hadaad laga tuuri lahaa calacalka joogto ah la daba jooga waxaanan filaynaa in la heli doono muxuu ahaa cid istiraahda marka dambe tiraahda muxuu ahaaye sidan ha loogu noqdo marka waa waa saad ugu wareysan tihiin baan ugu wareysana
waxaan rabaa inaan su-aal laba qaybood weydiiyo oo ah waxaa jira commission doorashooyin iyo gudda khilaafaad oo iyagu isku mashquulsan habeen iyo maalin loo garnaqayo oo wax walba oo lasoo saaro qola soo saarto qolada kale ay ku dhegto talabixin ma ku leedihiin talabixin ma kula haydeen magacaabidii guddiyadaas ma ka wada hadasheen dee inaad ku tashataan ama ka tashataan waxaan kale oo kuweydiinayaa maadaamaad markaa ka hadashay nimankan beesha caalamka la yidhaahdo kaalintooda dadka ma wasimin kartaa
awal dadku wuu ismoodaya horta inay ic nimankan international communityga la yidhaahdo ama donorska ay ku jiraan waxbixiyaasha deeqbixiyaasha ama qoladan f r c s g o kuwan muxuu ahay unka wakiil uga ah in ay leeyihiin marjic yihiin oo ay awood ku leeyihiin awooddaasi way muuqan weyday markaan runta ku sheego haba yaraatee way muuqan weyday arrintan kale khilaaf guddiga khilaafaadka iyo qoladan kale annagu waxaan soo jeedinay in muxuu aha baarlamaankanu la wareego awoodda oo qoladii madasha la dhihi jiray iyo aldaabada isugu xidho guddi doorashana sameeyo oo hawshan guddiga doorashada sheekeeda dhanba la iska laabo laakiin guddiga khilaafaadka loo ogolaado hawshooda inay dhammaystiraan waxaad moodaa guddiga khilaafaadka guddi madax banaan inuusan ahayn ee laga awood badan yahay oo dhegay abukaata dhegay hoos yimaada yay u eg tahay luqadoodu iyo qaabka ku socdaan markaad eegto waxaad arkaysaa guddigii oo wax soo qoray ama guddigoo haddana ka noqday guddigoo alacaday oo lefred iyo muxuu ahay waxaa noogu sameynaya marka haddaad dib u eegto laakiin xaqiiqada labadaba yaa qoray labadaba waxaa qoray bil soomaaliya qortay ha noqoto guddigii ha noqoto doorashada ee siidka inuu naqaan lagu magacaabay ama ha noqoto guddiga khilaafaadka muxuu ahay marka waxaad markiiba muuqata maadaama dhedhexaad ahayn oo aan la weydiinin guddiyo kala duwan iyo dadkan doorashada ku jira sida naboo kale ay ahayd sharciyan in saddex geesood iyo international community oo goobjoog ah lawada sameeyo waxaa sameeyey guddiyadaas madasha nimankii la dhihi jiray oo magacaabidoodu ay u badnayd muxuu ahay ku lahaa iyaga soodarsada layidhi qaar si loogu raaligeliyo iyo muxuu ahay qolyaha dowladda dhexe madaxda ka ah marka runtii waxaad moodaa inay ku awood roonaadeen dowladda dhexe bilad soomaaliya ku awood roonaatay inay cid walba aamusiiso oo box la ekaysiiso ku dar international community oo marka iyagaanu afduubanahay hadda haweeye annagu waxaanu mar soo qaadnay in aanu gebi ahaanba doorashada ka fadhiisanayno waxaan umalay tareedkii noogu weynaabuu ahaa inaan ka fiirsanayno maanaan dhihin waan ka baxaynaa laakiin inaan ka fiirsanayno option noo tahay taasna weli ma aanan ku goynin birta
doorashadii waxaa loo fadhiyaa guddoonka baarlamaanka beriso markaynu dib u yar kaleecno taariikhda hadda waxaa laleeyahay waxa ugu cadcad ninka la yidhahda jawaari iyo ninka la yidhahda xidig jawaari iyo magaca xasan dadka soomaaliyeed waa kala garan waayeen marar badan waxay kala garan waayeen in guddoomiye baarlamaan jiro iyo inaanu jirin haddana waxaa laleeyahay jawaari baa soo noqonaya door intee leeg buu ka qaadan karaa baarlamaanka laftiisa aad ku wacdinaysaan inay isbedel sameeyaan oo laga abuuriya waana siima horreeyey guddoonka baarlamaanku raad intee leeg buu ku yeelanaya adigoo oo ka tusaale qaadanaya siduu shawaari u dhaqmi jiray door intee leeg buu ku yeelanayaa haddiiba la yidhahdo isbedel baa kasoo bixi karaa isbedel siyaasadeed baarlamaanka dhexdiisa
waa su-aasha ugu muhiimsan ee meesha taalla baarlamaankan waa kii tobnaad kii horena waa kii sagaalaad kii sagaalaad falaadkiisii weynu aragnay oo jawaari madaxda u ahaa markaa waxaan qiyaasayaa kolley sida hadda dabada looga wado jawaari hadda inay cidna uga tutufrooneyn soo noqoshadiisa nimanka hadda tartamaya layskuma hayo credentalkiisu inay fiican yihiin laakiin waxaa laysku hayaa wixii ugu dhaqmay qaabkii ugu dhaqmay afartii sane ee uu joogay in aan la kala saari karin isaga iyo madaxweynaha waktigiisu dhammaaday xiriirkooda marka taas baarlamaanka hadda jooga hawl u taalo weeye annagu kolley wixii aan ka codsan karnay ka codsanay inay soo saaraan qof soomaalinimadiisuna fiican tahay by the bookna ah waa meesha sharci ku soconaya laakiin awoodda codka iyaga iskale iyagaa lagula xisaabtamaya taariikhda laakiin kolley kama madnaanayso loobi xoogle inuu ka jiro mxua uu kamid ahaa madashii uu group kamid yahay dhow oo saaxiib ah marka anigu kolley waxaan isleeyahay hadda cid ka jaarisoon inay soo baxdo ma jiro maxaa haray qaabka uu noqon doono baarlamaanka tobnaad baarlamaanka tobnaad waxay ku xiran tahay umalaynayaa inuu yahay boqolkiiba toddobaatan waa cusub yahay sixty five percent thirty five na waxaa la yidhaahdaa ilaa soddon boqolkiibana waa kuwii hore waa kuwii hore marka waxay ku xiran tahay aqalkan cusub aqalka sara yaa factor noqon doona oo aan qabaa in uu majuur dad badan oo majuur ah ayaa ku jira waaan laba aqal bay noqon doonaan xood tiradoodu ha kala badato oo isdheelitira marka speakerku kolley honeymunkii uu ku jiri jiray waayada hore ma filayo inuu inuu ku jiriyo oo sidiisii uu ahaan doono mana filayo madaxweyne dhamo meesha tagay in uu muxuu ahaaye uu picnic ka helayo ra-iisul wasaare hadda iska helayo marka maadaama aynu bicameral waxaa loo yaqaano noqonay laba aqal waxaan isleenahay dhaqankii hore ee dardarsiga ahaa waxaan rabaan samaynayaa ahaa wax badan baa ka bedelmi doona cid kasta oo soo baxda ama jawaari ama cid kale lakin character matters waxa weeye waxaan qiyaasahayaa qof character leh haddii isbedelku wuxuu ka bilowdaa baarlamaanku ka bilowdaa intaan madaxweynaha la gaarin halkaa in laga dareemo ayaan filaynay laakiin choiceku waa kooban yahay ama waxaa tartamayaashu aad bay u kooban yihiin waktiguna waa gaaban yahay marka waxaanu qiyaasahayaa haddeertaan waxaa ugu cadaad nimanka aad sheegtay maxay ahayday oo ugu horeeya laakiin waxaan isleeyahay jawaari baa hadda yaa kusii horeeya markaad eegto saansaanka siyaasadda
reer cabdullaahi dadka soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin dad aada u badani haddii jawaari soo noqdo xasanna waa soo noqday arrinta aqalka sare madasha iyo madaxweynaha soomaaliya labada waxay caddeeyeen in aqalka sare loo baahan yahay inuu howlgalo doorashada doorashada kadib in la meel mariyo dhismihiisi waa waa la furay madaxweynaha furay laakiin inay aanay door ku lahaan doonin doorashooyinka arrinta maxaa looga jeedaa
inaanay door ku lahaan doonin inaad tiri doorashooyinka
aqalka sare inuu hawlgalo kadib doorashadan xilligan aynu ku jirno inuu markaa kadib hawlgalo wixii ka dambeeya macnaa tuwani tuwani loo gaadho inuu hawlgalo wuu fadhiisan karaa laakiin codka codbixintan ka hadlaya
codbixinta horta saan la socdo soddon boqol labaatan iyo sagaal bay noqonayaan isku darkoodu codbixinta waxay noqonayaan tira tira hal meel fadhida dad badan baa aaminsan saddexda nin ee hadda joogta sida madaxweyneha ra-iisul wasaaraha iyo speakerka inay hal seat yihiin hal hal hal kursi inay yihiin oo ticket lahayn inagu dhihi jirnay meelahan one ticket inay yihiin oo maaragtay sidooda inay usoo wada noqdaan ay balaanku ahaa dad badan oo siyaasiyiin ah ayaa qaba oo qorshuhu ay ahaayeen inay isbadiyaan laakiin saa kasoo noqdaan markii waxna waa xan waxna waa reality reality wuu imaan doonaa reality xaqiiqadu way imaan doontaa laakiin waa run oo alliancega hadda aad leedahay hadduu soo noqdo jawaari xasanna waa soo noqon anaa la jooga annaga waxaan qabnay tuhun ah in hal tikit ay yihiin saddexduba ha isbadbadiyeen laakiin waxaan kaala hadlahayaa oo macnaha alliancega mulafaysigaan kaala hadlaya iyo dhawaanshaha laakiin siyaasaddu waxa weeye wax badan baa isbedela markiiba oo aan la saadaalin karin marka waxaan qabaa aqalka horta haddii aan ku noqdo aqalka sare doorashada wuxuu la gelayaa hal mar buu fadhiisanaya tiri ahaan buu ugelaya laakiin shaqadiisu shaqa waxay noqonaysaa aqal oo madax banaan oo oo muxuu ahaayey labaatanka maahe waxaad umalaynaya gurigii waala dhisa waa dhameeyey meesha ku yaalay boondheere iyo maaqa xaafadan cabdicaiis inu yahay laakiin gurigoodi waa dhameeyey waa inay fadhiistaan maxay ahaayeen laba tala ilaa meeshaasle kolley waxay noqon doontaa laba aqal bay noqon doonaan sida hawsha u wadi doonta doonaana kolley si maaragtay waxay noqon doontaa aynu bal siyaalo kala duwan bay dadku u saadaalinayaan laakiin challenge unbaa inaga horeeya saan qiyaasahayo waayo waa waayo aragnimo cusub oon hore loo soo marin in laba aqal laga shaqaysiiyo maamul la socdo shuruucdina la dhaqangeliyo laakiin waxaan isleeyahay waxaan isleeyahay meel walba xiibi iyo saxbina way ka jirtaa jawaari soo noqoshadiisana muxuu ahaayey waxa weeye inuu wax ka bedelo wixii hore waxay ku xiran tahay asagay ku xiran tahay iyo suu isu muujiyo marka waxaan u daynayaa maxay ahayd taas electionsaan u daynayaa hadii la helo
ugu dambeyn cabdulaahi waa ku mahadsan waqtiga ala siisay su-aasha u dambaysa fuudinaya waxay tahay haddiiba ilaahay kulan doono adiga lagu doorto waxaan socdaa rajagelintaada dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya maxaad wax ka bedeleysaa si kooban rajo intee leeg bay kuula muuqataa in wax dadka soomaaliyeed meesha inay kasoo baxaan
aada umaadsana maxamuudow fursadan waa idin salaamayaa guud ahaan inta ku jirta iyo inta soomaali meel ba jirta maqlaysaa ama dhegeysaa ama wakti u hesha waxa weeye horta dawladnimadu waa in waxa lagu heshiiyey sharciga ah lagu minjiro oo la abholdigareeyo sharciga taas anigu waxay ii qoran tahay waa igu horeysaa wixii lagu heshiiyo in aan aan ku minjiro oon xoojiyo sharciga maadaama aan ciidan ahaan jiray sarkaal hore ahaa dabku ilaa uu amni sugan helo waxaa kale oo dhan lagama hadli karo waxaan hormarinhayaa inaan amniga sugo amniguna waxa weeye caasimadda ugu horeysa caasimadda waa maskaxdii dalka hadda waxaa jira taliya ciidan janaal buud la yidhaahdo salama ninka taliyaha ciidan laga dhigaya xarunta ciidanka la fariisiyo isaga keliya wuxuu u baahan yahay horta bal inuu hogaamo samaysto haysto muxuu ahaaye ku yimid aqoon leh hogaamadu waa hogaamadii ugu sarreeyay ee dalka oo dhan mas-uulka ka ah hogaanka ciidanka hogaanka saraakiisha hogaanka isgaarsiinta waa waa wasaaradaha dawladda oo kale inuu helo minimum waa inuu helo guuto madax banaan oon ku dhisnayn ciidan beeleed sida hadda waxa jooga oo kale ee uu helo in shanta maamul lixda maamul iyo dawladdii muxuu aha dhexamar dab laga qoray oo guuto xoog loo ilaa saddex kuna ee xarunta u joogto hogaamadiisii na ay ahaayeen saraakiil aqoon leh ay ahaayeen way ogtahay waa la faraxumeeyey muxuu ahaaye darajadii ciidanka darajooyin uusan ogeyn kalihi ciidanka ama hogaankii aan soo marin hogaamadiisii hoose ama ciidamadiisa hoose gaasaskii guutooyinka ayna usoo barboos garin baa maalin walba madaxweynuhu iska dallaacsiiyaa ciidanka darajooyinkaasi darajooyin xalaala maaha ama hadhow la aqoonsan doono waa inay taliyaha ciidanka kasii baxaan oo barbooska kaasoo tagaan marka waa in horta laga bilaabaa ninkaa meeshuu joogo inuu haysto wuxuu ka howlgeli karo isagu oo talis haysta u madax banaan aan ciidan beeleed ahayn siduu u dhaqdhaqaaqo waxaa la rabaa xamar oo kale inay qeyb joogto keligeed qeyb waa ilaa labiiyo toban kun oo ciidan oo gaaro ah inay joogto amniga magaalada waa inay joogto ugu yaraan lix kun oo boliisa waa inay joogto ugu yaraan saddex kun oo nabsugida waayo dagaalku maaha keliya dadka lala dagaalamayo ee tacticalka waxa weeye waa sourciga wax ka soo galo dhaqaaluhu ka soo galo waxaan qabaa boqol kiiba sideetan soomaalidu inay dhaqaalaha siiso nabadiidka ganacsatada waxaa heli kara shaqadaas waxaa iskale ciidanka nabad sugidda ayaa iskale intelligencega inay helaan dowlado sheegaana waa ku jiraan in xaggaasna lasoo afjaro cidda nimankan wax siisa dagaalkii baa kuu soo haray dagaalka marka meelaha ay joogaan ee bocketka ayna ognahay labaatan magaalo ka badnayn waa in loogu tago oo muxuu ahaaye dagaalka hadda afartii sano difaac bay ku jirteen maamulada iyo dowladda dhexe difaac bay ku jireen infact waxa weye difaaca ugu fiican waa weerar waxay ahayd in loogu tago iyaga meeshooda oo aynan kansho helin marka anigu waxaan ugu tegayaa meesha qarka kale oo la sameeyey oo ay nimankaanu sii cimro dheeraysa waxa weeye ninba mar buu weeraraa iyagana waxaa tactically group rob wax leedaa jira waxa weeye gurmadkooda xoog leh waxaa laga yaabaa intay muxuu aha mahadna ciidan ka wadaan in ay ciidanka ka dagaalamaya jilid gacan ka geystaan marka waa in isku mar ay weeraraan oo weerarka lagu sameeyo maamuladii oo dhan iyo dowladii dhexe dowladda dhexe ay noqoto wax kabar gareeya meeshii jibku kusoo zaa'ido firi haddii rabitaan jiro waxa waa lasoo afsari karaa laakiin rabitaan baa jirin ciidamada sheegahe badan ee inoo joogaay biil bay qaataan niman noo soo gurmada walaalaheena laakiin iyaga laftigoodu ninba waxawey uu ku xiran yahay caasimadiisii buu ku xiran yahay ciidan tactically madax isku xiran oo muxuu ahay liison leh oo muxuu aha hal amar bixin kara ma aha taasina adiga waxba kuma tarhayo ciidan aan hal amar ka buin waxba kuma tarhayo adiga marka inay iska tagaan baa ku dhaanta haddii aan adigu talada lagu wareejinayn way soogi karaan laakiin nin soomaaliya oo janan ay ka qaadanayaan amarka demigaas nimankaa waan ka saari karnaa haddii kale waxaa dow ah in la yidhaahdo waa maadsan tihiin iska taga hana hoosaasinina waxa nagaan dhodhoobanaynaa maxaa kuu soo haray ciidanka ciidanka waxaa loo midayn leeyahay oo kalsooni daro nin walba difaac buu ku jiraa maamulada wuxuu leeyahay hebel way qabsanaya hadduu i yimaado dowladda dhexe marka waxaa la rabaa horta nabadgelyada hadib heshiisiinta dhabka ah in loo geeyo ee dhalaseedka ahayn in dadka soomaalidu waa dad fiican laakiin ay muxuu ahaaye si dhab ah sida ruwando oo kale xeer xeer xeer geed geed geed xeer geed hoostiis lagu wada xaliyo maxkamad maahe lagu xaliyo dadku ay qirtaan wax yar baa xarig inta ka xidhmi lahaa inta kalena waa la casin lahaa haddii taa la helo waxaa ku xigan un justice in la helo cadaalada inaa anagu iska bilaabo weeye dowladeeda waxaa ka bilaabay cadaalada naftayda ha noqoto qofka shaqada la geenayo inuu u tartamo ha noqoto boosa studio dibad loo aado in loo tartamo nepotism inuusan jirin nin jeclaysi iyo inuu xisbiye inuusan jirin urudiineed iyo nin jeclaysi iyo inuusan jirinin ee shaqooyinka loo tartamo in e government in la sameeyo muxuu ahaaye dowladdu bajkeeda uu shacabka caadiga access u leeyahay wixii deeq soo gala iyo wixii dhaqaale ilaha kaabayaasha dhaqaalaha ka soo gala si ay u ogaato inkamka shacabka iyo sida loo qeybiyo loo ogaado haddii qorshaynta muxuu ahaaye dalka si wax loogu qeybanayo wasaaraddaas ee qolo walba la ogaado lagu aamin qabo in qofka soomaaliga barakacaha ee iskuulka dhigan ee lix iyo labaatanka sano hadda dhinaca loo eryahay ilmihiis waa ilmo soomaaliyeed dadka dibadda looma wada jiro aniga waxaa iga go-aan oo igu muhiimsan aqal soomaali oo kasta in dab laga shito oo muxuu ahay dheri ka kasamo oo muxuu ahay ilmo soomaaliyeed aynan baahi ku seexan ama biyo la-aan aynan ku seexanin ama ischool aan la dhihinin si ah oo hadda aad og tahay wadanka oo dhan nimankan hadda talada xataa joogaa u badan ischool adka dadka iskale waa wax manhaj midaysan loo samayn waayey ayay ka mid tahay privatizationkan in public la hormariyo iskuulaadkii shacabka ee publica la hormariyo waayo dadka dowladda looma wada jiro shaqana kuma wada jiro hantina ma wada lahaa xoola baadiyana ma wada lahaa iyo beerley waxaa la rabaa marka in loo fakero maaskii badnaa dadka in amnigiisana la sugo xuduudihiina la sugo dowladda inay noqoto sovereign ah oo muxuu ahaaye muxtarim ah oo dadka muxuu ahay deriskana la dhaqanta xadkeedii iyo kalsoonideedana ilaashata ganacsatada saa la socoto wax walba raqiis baa looga qaataa export waxa muxuu ahay waxaana ay dirahayaan raqiis baa looga qaataa muxuu waayo ma ilaha ilaa kuwa jirin ganacsigan loo yaqaano tradeka oo dawladahan muxuu deriska iyo caalamka kuma jirno marka bangigeeni waad og tahay dhexe iyo bangi commercka ma shaqeeyo xawlaad baynu ku jirna ilaa ilaa adan sano waa inaan dadka waxu hambayno oo kusoo celino nidhaahno ukaadiye enough is enough xawaaladay isku taga bangiyaad samaysanaysaan annagu ma noqonayna muxuu ah intaasu sano taas marka anigu waxaan kusoo celinayaa in practical waxaa ii qoran itusoo itaabsiiba ha ku dhig ii ah waxa weeye in dad walaala ah dad dalmiga iyo dad walaala ah inaanu muxuu ahay samayno inaan unionka aan xoojino midnimada soo celino aan xoojino laakiin aan anagu istisnaftina iska bilowno example inaan caadilnahay dalkana aanaan muxuu ahay ka horumarinaynin in dadkaan wax naloogu sheegin oo qof shisheeya inta noo yimaado saas yeel ama dan noo sheegto laakiin aan ka horumarinayno dalka danta soomaaliyeed ka horumarinayno taasaa ii qorshaysan haddii ilaahay yidhaahdo wixii lagu heshiyeyna aan ku socdo sharciga dalku leeyahayna aan xoojiyo oon muxuu ahay ilaaliyo intaas waxba iguma qaadan lahayn haddii janis laii siin lahaa waan kasoo dhawaaqi qaabaan rabaa
aada iyo aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdullaahi ilmooge xirsi wasiirka hore ee wasaaradda warfaafinta boosada iyo isgaarsiinta ahna musharax u taagan jegada madaxweynenimo ee soomaaliya sanadan labada kun iyo toddobiyo tobanka wuxuu u warramayay cabdullaahi golaha naysasigsti golaha shacabka soomaaliyeed waa anigoo maxamuuda waraysigan intaas ka kooban yahay